أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkuga helana waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar culus oo cagmarina ku qaaday xare murtadiintu ay kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuullo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsidarri dhanka amniga ah walaada qaar ka mid ah wilaayaadkii islaamiga ayaa kelimado ka jeediyey munaasabad lagu heshiisiinayay beelo kala dega hiiraan iyo bakool jenaraal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay gurigiisa oo ku yaala muqdisho duldhigeen maleeshiyaad hubaysan isagoona ku goodiyey inuu la dagaalami doono munaasabad nabadoon cusub lagu caleemasaarayey ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay maamulka islaamiga ah ee degmada bo-aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa duura diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka afghanistan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku baagan tahay sagaaliyo tobanka jimaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar culus oo cagmareen ah ku qaaday xero ay murtadiintu kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaanu ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jazaaka allahu khayran walaalka yaasir moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jimaadul aakhir sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa ciidamada mujaahidiinta waxay saaka howlgalkoodii markaysna ee fasaa sabaaxul mundariin kula jirmaadeen xerada murtadiinta ee duleedka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeelle dhexe xeradan saaka weerarka culisa cagmarinta mujaahidiinta ay kula jirmaadeen waxaa deganaa oo ku sugnaa hal urur oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ah maleeshiyaad isku dhaf ah oo noocyo kala duwan ah oo ka wada tirsan murtadiinta allah fadligiisa ciidamada mujaahidiintu dhowr jiha ayay ka weerareen xerada durbadiiba markii xabadda ay bilaabatay murtadiinta sida caadadooda aheed waxay bilaabeen in cagta ay furaan oo ay xerada isaga cararaan waxyar kadib mujaahidiintu si buuxda ay ula wareegeen gacankuhaynta xerada waxaana jirta khasaare culus oo cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah ee saaka ka dhacay duleedka deegaanka xawaaley walaalka ilaa iyo iminka xogta hordhaca aan hayna waxay xaqiijinaysaa in allah fadligiisa mujaahidiintu indhaha ay saareen oo ay dul istaageen bakhtiyada ilaa iyo shan iyo toban murtad oo daadsanaa gudaha iyo banaanka xerada duleedka xawaaley sidoo kale mujaahidiintu waxay allah fadligiisa gacanta ku dhigeen oo ay nolosha ku qabteen tiro askar murtadiin ah oo hadda iyagoo maxaabiis ah ku jira gacanta geesiyeeda towxiidka howlgalkan barakeysan intuu socdo waxaa sidoo kale howlgal qaraxa uu ka dhacay duleedka deegaanka xawaaley qaraxani waxaa lala beegsaday mooto uu la socday gudoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ugu magacaaban deegaanka xawaaley murtadka lagu magacaabo muuse qooqane murtadkan waxaa la socday laba askari oo istaafkiisa ah allah fadligiisa mootadii gebi ahanba way burburtay sargaalka murtadka ah iyo labadii askar istaafkiisa ah iyaguna halkaasi ayay ku halaagsameen oo iyagoo gogo-ay ayaa iminka waxay yaalaan goobtii qaraxa uu ka dhacay xilligaan idin hadlayno waxaa allah fadligiisa xerada gacanta ku haya oo ku sugan ciidanka mujaahidiintu iyadoona allah fadligiisa weli meydadka murtadiinta ay gudaha iyo banaanka xerada daadsiiyeen ayna suurgal tahay in khasaaruhu intaas uu ka bato marka la isku dara shan iyo tobanka murtad iyo qaraxa inta ku baktisi waa sideed iyo toban murtad oo sargaalkaasi gudoomiye ku-xigeenkii xawaalli ahaa uu ku jiro iyadoona ay suurgal tahay khasaaruhu intaas inuu ka bato maadaama mujaahidiintu ay sii ceersanayeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee xerada isaga carartay howlgalkan barakeysan waxauu imaanayaa xilli ciidanka mujaahidiintu ay sii kordhiyeen ugaarsiga lagu hayo cadowga allah wajihaadukum mubaarak mahadsanid tooshow dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa shaacisay in iskuullo badan oo ku yaala dalkaasi loo xiray cabsidarri dhanka amniga ah cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa lagu sheegay in albaabada la isugu dhuftay ilaa iyo saddex iyo toban iskuul oo ku yaala ismaamulada bringo west bocot iyo turkana iyadoo sababta lala xiriirinayo arrinkaas ay tahay amni darri baahsan oo soo wajahday deegaanadaas bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ardaydii dugsiyadan dhiganaysay loo wareejiyey xarumo kale oo waxbarasho si ay halkaas uga sii dhammaystaan waxbarashadooda falalka amni darri ee ka jira gudaha dalkaasi kenya oo ay usii dheer tahay howlgallada mujaahidiinta ayaa waxa ay keeneen in ay xirmaan dugsiyadan ardaydii wax ka baranaysa in loo barakiciyo deegaanada kale ee nabdoon halkaas oo ay waxbarashadoodu ka dhammaystiranayaan sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaas ay ku soo sheegtay bayaanka ka soo baxay wasaaraddu waxa ay sheegtay in dowladdu ay lacag dhan boqol milyan oo shilin ay u qondaysay dib u dhiska afar iyo soddon ka mid ah soddon iyo sagaal xarumood oo horey loo xiray dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loo furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada daraaddeed dowladda kenya ayaa ciidan fara badan u dirtay goobahaas laga barakacay si dadka deegaanka dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in dib loogu furo iskuulaadkii loo xiray amni darrada waddankaas waxa ay sheegtay dowladdu in ilaa iyo hadda ay dib u dhiseen ilaa lix iyo labaatan xarumood oo wax lagu barto oo horay ardaydoodii ay u barakaceen waxaa weli war ka taagan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa dadka ka barakacay deegaanadooda kuwaas oo ka walwalsan in dhibaatadii shalay ku dhacday oo aan meesha laga saarin aynan soo noqon karin tan iyo markii dowladda kaafiradda ah ee kenya dagaal dibadeed ee gashay waxaa faraha ka baxay ammaanka waddankaas kadib markii mujaahidiinta ay naafeeyeen ciidamadii k d f ta ee isku soo maqiiqay jaxiimada ka holceysa waddankeena muslimka ah ee soomaaliya waxaa sidoo kale ku dhacay xukuumaddaas markii ay taagdarrowday in waddankeeda ay ka abuurmaan amni xumo baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo goobaha waxbarasho ee waddankaasi kenya mahadsaned rabbaani wulaadda qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ayaa kelimado ka jeediyey munaasabad lagu heshiisiinayay laba beelo oo kala dega hiiraan iyo bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa qaybtii labaad kalimaadkii laga jeediyey munaasabad dhowaan ka dhacday degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool taasoo lagu soo gebagabaynayey kulan ay barbar socotay dowro sharci ah laguna heshiisiinayay beelaha laba ceelqode iyo gaaljacel kuwaasoo ka dhexeeyey muran dhuleed oo sababay gacanka hadal mas-uuliyiintii iyo martisharafkii kalimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa wilaada wilaayaadka bokool iyo hiiraan waxayna madasha ka jeediyeen dardaaran oo kala duwan ikhyaaray qodobka labaad oon baraarujinaya waxaa weeye waxbaa lagu ballamay heshiiskii waa la akhriyey si qurux badan baa loo akhriyey asagoo kala dhigdhigan baa la sheegay adinkaa qortay adinkaa ku heshiiyey adinkaa si walba u fiirshay wixii aad ku ballanteen waxay rabaan tanfiid fulin baan ku ballannay qofba qadar baa ugu aadan wilaayaadka islaamiga qadar baa ku aadan beelaha kala duwan qolaba qadar baa ku aadan waxa aan ku heshiinay fulintooda ayaa naftayda tiinaba u dardaarmaya akhlaaqda wanaagsan iyo karamka iyo dadnimada waxaa ka mid ah ballanfulinta dadnimada waxaa ka mid ah qofkaanu waa nin micno leh waxaa ka mid ah waa ballanfuliye ballamadii aan galnay aan fulinno waxyaabaha kale oo aan rabo in aan idhaahdo waxaa weeye waxa aan hadda isugu nimid keliya waxay ahayd dhibkaa ka dhex dhacay dadka walaalaha ah deris bayna ahaanayaan maanta ka dambo waxaan rabnaa xiriirka dadka dhaqanka ah hoggaanka ah oo beelaha odayaasha u ah xiriirkooda inuu noqdo joogto wakiilla inaysan idinkaga noqonin sheekh cismaan iyo guuleed xiriirka iyo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dhexdiinna ah fadhiga aan joogna waa inay ka bilaabata waana iskula xisaabtami doonnaa allah hadduu idmo subxaana wa tacaala waxaana rajaynaynaa sida horey baan ugu ballannay hadda fadhigan keliya ma ahee niqaashaad badan baan galnay tawjiihaad badan baan galnay wax tusaalayn badan baan isa soo marnay waad ogtihiinoo waxbaan hoos gacanta isula gelinay waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeya ninkay xaggiisa ka baxda maxaa la dhahaa waa bakayla galeen miyay ahayd maanta ka dambow ninkay xaggiisa ka baxda waa bakayla galeen waxaan rabnaa in xiriirka dhaqanka uu joogto noqdo oo xaggiinna aysan waxba naga soo gelin akhiiran ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligan han hagaajiyo ilaahu qalbiyadanna waxaad ka og tahay waxaan annaga ka ogeyn labadaa beeloodoo walaalaha oo meesha fadhida iyo si guud beelaha muslimiinta ah oo aan u taagannahay islaaxintooda iyo wanaajidoodna qalbiyadiinna laha isu dumo ilaahay qalbiyadeena ha isu dumo ilaahay ha ina wada walaaleeyo waxa aad gaarteen oo culaysyada oo hadda xamaalaadka la qaadayna qolo walba wuxuu ku aaday ilaahay ha u fududeeyo subxaana wa tacaala waxyaabaha keenay mushkilada waxaan inay soo noqdaan hebel baa inta fadhiista hebel baa meeshaan ushoo ku gooy iyadoo raayada islaamka lagu dhex nool yahay oo mujaahidiintii la heli karo aan la weynayn afar iyo labaad saa wilaayaadka ay taagan yihiin in ma aragtay dhama- barnaamijkaas uu dhammaan waayo maxaa sabab u ah dan baa naga aan galnay waa waa uquubo oo min allahi nooga timi oo ay tahay uquubadaas maanta waxaa la rabay sida odayaasha in badan ay sheegeen gobolka bokool caasimadiisa magaalo madaxdiisa xudur waay gaalaa haysat qabiil laga celcelinaayo barjoog lehe ma jira oo gaaladaasaan aan soo kicinaa dhahay xabad kusoo riday saas oo kale dhinacan gobolka hiiraan caasimadiisa waxa waaye beled weyn waay in laga celcelinayo miyaa jirta hadda arsugu bal waa laidin habeynaa waqtiyaa laidin fiirinaa amiiraa laidin raadinaa bal sugu la dhahay miyaa jirta ma jirto fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum soo maha waa naftirkeedayn haysataa markii aan jeedsanay aan leexanay ee jihaadkii aan ka jeedsanay juhdi waa jiraa markaan saas leeyahay jihaadka idinkaa wadee laakiin waxaan magac qabiil lagu kicinayo qabiil oo maanta intuu isku soo xirmay ugaaskiis horkacayo oo maanta furmaha galaya waa yaryahay naadir waa jazaakum allahu khayran qodobkaa isagaa marka waa dembi annaga aan samaynay ee ilaahay aan ugu toobad keenno midda kale insha allahu tacaala aan dhihi lahaa odayaashu nuqabada ah ee labada wilaayo oo labada beelood ee walaalaha oo deriska ah waxaan rabnaa kaalintiin iyo doorkiin inaad qaadataan waa istaqaaniin derisaad tihiin qof kastoo inta soo istaaga wuxuu dhahay abti aysanaan nahay sodi iseedaan nahay derisaan nahay walaalahaan nahay soo somaa waa la is yaqaana marka ilaahay ha idin barakeeye ee muslimiinta aan la mashquulinin dagaala lagu jiraa xarakada maaragtay maanta culeesa saaran gaal caddaan iyo madow ayaan soo weeraray ir iyo dhul ayaanu lagu soo weeraray dalkeena maaragtay beylax ah oo boob ah oo gaalo maaragtay loo jeebka loogu shubay hantidii dhaqaalihii dhulkii wixii dhan muguurtidii marka annaga haddii marka dadkii barnaamijka isaga u taagnaay aan mashquulino wax aan naf lahayn idinka aad ku filin tihiin aad nagu mashquulisaan walaalayaal oo arrintaas waana dhibaysaa ilaahay aan uga baqno iyagoo ka duulaya waajibaadka ka saaran islaaxinta beelaha muslimiinta dhexdooda ayaa wilaayaadka bokool iyo hiiraan iyo guddi heer xarako ah waxay ku guuleysteen xalinta madmadow ka dhexeeyey beelaha diriska ah ee laba ceelqode iyo gaaljacel kadib kulan ay gogashiisu fidisay wilaayada bokool oo ka dhacay degmada tiyeglow maasanad cabdiqani jenaraal ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay gurigiisa oo ku yaala muqdisho duldhigeen maleeshiyaad hubaysan isagoona ku goodiyey inuu la dagaalami doono casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya jenaraal murtad koronta oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka ridada oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya gurigiisa lasoo duldhigay ciidamo si ay oola wareegaan gurigaasi waxa uu sheegay in isagoo dalka ka maqan maxkamadda gobolka banaadir loo gudbiyey dacwo dhuleed gurigiisa ka dhan ah maxkamadda ayaa soo saartay amar isaga guriga looga wareejinayo milkiil ahaana loogala wareegayo sidoo kale waxa uu ku eedeeyey xubno ka tirsan murtadiinta in arrintan ay ku lug leeyihiin oo ay ka dambeeyeen isagoona intaasi raaciyay inuu xoog iskaga qaadi doono ciidamada gurigiisa lasoo duldhigay waxaa dhacday in eh, mataqaanaa hadalka markii la gaaray niman waxaa jira eemahan dambe loo bixiyey mataqaanaa eh, taajiriinta oo dowladdan dhisatay camal ah oo ganacsadaa ayaa bashi riixay iyo inuu isaga lacag qaatay ninka eh, maxkamadda jooga ma aqaanine xukunaa la isa galay dacwaday geysatay dacwadii intaa la igu yimid aniga waradaa la ii keenay warad markii la ii keenay waa baxay safar aan ahaa lix berer dacwada waa ka dhiman tahay waxaan tegey maxkamaddii waxaan u tegey guddoomiye maxkamadda codsigaan u qortay arjigaan u qortay waxaan eliniya safaran ahay caafimaadaan u socdaa sidaa daraaddeed waxaan kaa codsanaya muddo laba bilood dib liigu dhigay maxkamaddan maalin hebelaan maxkamad leenahay jaajkaana ku qoran saana ku qoran dacwadaan jirtay wuxuu yidhi iska bax gadaal iga saxee waraddii aan haystay waa iska baxay isla bishii gudaheeda anoo maqan ee waxaa la ii sheegay xukun inuu dhacayba markaan imid waxaa la ii keenay warad fulin ah xataa dacwadu maan arag aniga dacwadu meel ka dhacday iyo waxay ka dhacday ma arag midda kale qofka duu maqan yahay xataa waxaa fiican in la baafiyo wa- sha- sharciyan waa la baafiyaa sharciyan mataqaana qofka guriga sii hore sii hor dhiigu kara kala lagu keeni karaa ciidana guriga jooga waa loo dhiibi karaa haddaan maqanahay warada markaas waa ogaan lahaa ballan maxkamad haddaan leeh wax ballan maxkamad idoo la ii dhigin waxna aan la samayn ayuu waxay yidhahdeen xukunki waa dhacay waana loo xukumay kadib anigoo maqanahay guriga la yimid guriga la yimid waxaa la yidhi xukunki waa la fuliyey waa lagu kala baxay ciidana lasoo dul dhigay wax dhiboo kale oo kale taageermaana gabarha isu qabiilna isku haysanna dacwadeena waxaa gala odayaasha qabiilka halkaasayna wax maraayeen maxkamaddana waxay ku dhamaysay inaan rafaan qaadanin lana xukumo maxkamadda wix anoo maqan la iima yeerin aniga waxaan ka tirsaday wadaadda gaashaandhiga inta warqad la geeya lama dhihin ninkaasa maxkamad laga rabaa oo soddon cashaa ku yimaado iyo waxa ku yimaado laima baafinin oo baafin ma dhicin marka ma garan kara wuxuu u leeyahay guddoomiye maxkamadda inta meesha yimaado nin markaa nin maxkamadda imaan waaye ee janan sheeganaya la yidhi janan sheeganaya aniga janan ma sheeganayo janan waan ahay weligan wax ma dhicin waxaa xumaan ahba ninka noocaas inuu maxkamadan oo afar milyan oo qof oo muqdisho ku nool inuu xukumaa waa qalad ah oo maxkamad u ahaadaa qalad ah ninka dhahaya guddoomiye degmo dhulkuu xaqaa ee mataqaanaa maaragtay shaqo kuma laha shaqa dowlad shaqo kuma laha dhahaya waa wax kale oo waxaa waaye aan- aan shaqadiis aan garana waaye ninkan yarkaan aad dhahaya general scheme dhahaya booliiska loo dhiibay labadaba waa niman dhallinyara oo xeras ka ah meesha la keeno waxay ka ogyihiin marka shaqadaas waxaan lagu wacan dowladda in loogu dhibto waxaasaa nooga daran wax walba in loogu dhibto ee waxaa nooga daran sababtaa ja- darajo dhaxal lagu hela ayuu wataa ninkan hadda booliiska haysta kursiga waa dhaxal yar baa ka dhintay waa loogu wac waa loo dhibi un wax dhan waa dhaxal waaye aniga garaday garadaan soo qaatay oo jaralkii u soo maro waaye ganacsadaas ku jira meeshana waa la yaqaanaa waa nimanka hadda dhoolka dadka ka booba oo ganacsadayaal ah moral kule inta ayaa gabadha riixa bushgaraynaya wax sharcina ma ay wato oo hore arrintaa loo galay waxaa kaloo jira ninkan hadda lagu sheegaya guddoomiya maxkamadda uu leeyahay maadaama markaan qabanayna calfool dheeru deganaa waa nin meeshaas kutubtiis ka raacanaya waa marka in meesha la gaarsiiyaaba qalad aheedba saacaddan wixii ka bilowday ciidanka dul saaran in laga dul qaado haddaan laga dul qaadinna wixii ka yimaado waxaa iska leh dadka meesha ciidankaa keenay khilaafaadka iyo iskudhacyada ka dhexdhaca murtadiinta ayaa caadi ka noqday gudaha murtadiinta iyadana dhowr jeer dagaalo dhex maray iskaga diran saraakiil iyo askar mahadsanid casaam munaasabad nabadoon cusub lagu caleema saarayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
munaasabadan oo ay barbar socotay dowro sharci ah waxaa loo qabtay odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha jufada uunle oo ka mida beelweynta hubeerar ee degta wilaayada islaamiga ee baay muddo isbuuc ah oo dowrada ay socotay kadib jufada uunle ayaa dooratay nabadoon cusub oo ku haga shareecada islaamka iyagoona beddeshay nabadoonkii hore oo in muddo ah beesha soo hogaaminayay munaasabadan waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan odayaal nabadoonno salaadiin iyo waxgarad kala duwan oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga dadka horta maysinka booriyay aragtay cilmo faaiis aragtay lamaan bir isinta roogtan cilmes horma aragna ma aragne walbadanoo siinku daaxinay ma aragna misiin feedingne kashful cuyungaa siinka dheedin dhoo isiin feedimin geeka laankii wala sameeyo umudi haddii geeka roobayla isiinla roogti oo dowladaan ku qeyb qaadan iyo isan geeka sii cilmadan halaali haaran ka sowshan isiin ka hor jartaan waan inta leelta roogtin haaniyaro toddobaadii beri may ka faa'iideena wal ilahay leeka sukor dhowr sano ka moodasaan inay la siyaasiyo cilmigan kutubadaan lasiin akri xujuw alqur'aanu xujatun laka oo calaykaw haddii cilmigan ka camal falo waaytaan isiin saarinye cilmigan halka camal faloy hal siyaasidoy dhallinyarada odayaalka wal hal bardoy nabadoonkii hore ee jifada uunle oo muddo soo hogaaminayay jifadan ayaa dhankiisa tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay nabadoonkan cusub ee jifada ay dooratay isagoona tilmaamay inuu la shaqayn doono nabadoonka cusub dhankii walaalkahay ilaahay nin doori unuuna may ka garab surugnaa hoog i xiile yo ka garab surugna akhyaaraysaasaa gadugtaanaadoy sida walaalka in sheegayo walay nin qoyti maxaafadadii degmada ninkoyti ilaahay kheer shuhubadi saati hagaadan ajari hasanaada ilaahay ku sii dambishay dambaaladkaana ilaahay dhaafo haddana un intaasa ka gaabsadaan walaalkayna umay kalanaa ini hagga ilaahay kayn la fududaay ununa saasa kay garab surin waa bilaahi tawfiiq qaar ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ee iyagana ka kala tegay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoonkan cusub ee ay dooratay jifada uunle ee beelweynta hubeer iyagoona tilmaamay inay la shaqaynayaan jasaakum allahu khayran mayse goone en inka faraxsangna waana handhowaayane farxaddana inla qiibsadaane waana amboogaadiyaane walaalihii reer uunla oo runtii mas-uulsho hadduuna dhiigani magaashay oo ah isgoowe waa mas-uul isgoowe maday oo hata una dhiigani runtii eed iyo eed yahan dhawaayana waana farxaddeeda ana runtii la qiibsadaan walaalihii reer uungle oo ninka weeren jalsadaas ama fadhigaas ama xafladaas oo qaaliga ah runtii jazaakumullaahu khayran nabadoon hadhowaaw maydharaa isu deegaankii kaaba roogte beelitawa ka doorati ewlaaskaas ka saarati adoo an doorane aniska sharaxne hal waali adan arn yaalikin waali ilaahayna ini iskiin kaalmaya waa nabaga sheegay calayhi salaatu wasalaam lankisaas oo kale laka doorado hadhowaa unuun iyo kalenanu qabadii islaamiga iyo wilaayada islaamiga baay haddii unaana mayl arhay isu gacan ma furun waa kii dhowaa ani galba furun qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka dowrada ka faa'iidaystay ayaa dhanka kale soo bandhigay qaybo ka mid a kitaabadii ay dowrada ku qaateen iyagoona ka codsaday wilaayada inay u soo celceliso dowraadka noocan oo kale ah doori inta ninka akhriyahay kitaab alwalaa walbaraa wal ninka akhri kitaab kale wal ninka akhri duriisu muhiima wal ninka akhri maybwa kitaab kale mayna ninka akhri ahin liisal qariib liisal qariibu kitaabe wal ninka akhri oo ku hadalaaw adduunyada iyo laku uursadaa foolba lankii macnaaji iyo walaaji ay liin sheega adduunyuba in iska kalafaan adduunyan hordhaanba wal badan haninka shay mataawun qaliilun ilaa caabiriin sabiilii wal badan kale adduunya inii walba nhayna iyaa hordhaanban hanin sheegay ilaahay diinsheena haninka sheegay haddana waynin sheegayihin
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حمل غربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن ugu dambeyn munaasabadda ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah iyadoona nabadoonka lagu caanashabay islamarkaana lagu doortay goobta waxaana loo dardaarmay nabadoonka inuu jifada ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsaned abu xasaan maamulkii islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa sii wada dowraadka uu u qabanayo xaafadaha magaalada taasoo ay ka soo qaybgalayaan dadka aan inta badan helin dowraadka diiniga ah ee bulshada qeybaheeda kala duwan loo qabto markan dowro socotay muddo shan maalmood ah waxaa loo soo xiray ragga iyo dumarka xaafadda baqdaad ee degmada bu'aale waxaana dowradani lagu qaatay duruus kala duwan oo ay ugu horeeyaan waxyaabaha buriye islaamnimada salaada iyo dahaaradeeda iyo duruus kaleh oo mid kasta muhiim u ah qofka muslimka ah ugu horeyn munaasabadii gabagabada u ahayd dowradan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaana halkaas kelimad tawciyo guud ah ka jeediyey mid ka mid ah ducaadda deegaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u soo sheegtay rasuul ilaahayow ninkan asagii islaamtiisa waan ka nabadgeli waay asagii carruurtiisa waan ka nabadgeli waay rasuul ilaahayow waxaan same markaasuu nabigu muxuu ku yidhi alaabta soo daldal eh waddada ku soo daali laamiga keen guriga alaabta soo daala soo qaad dadka markay ku weydiiyaan waxaad u sheegtaa in aad ka soo carartay ninkaa aad ka soo carartood ka nabadgeli waysay sidii buu yeelay alaabtii buu soo daldalay markaasuu laamigii ku soo daadiyey dadkii baa weydiinay maxaad u soo guurtay markaasuu leeyahay heblaayo iyo hebel oo deris ila ah yaad ilmahooda ka soo guuray islaamtii baan ka soo guuray markaasay dadkii waxay leeyihiin nacalad ha kugu dhacdo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii ku guulaystay ka qayb qaadashada dowradaasi loo soo xiray xaafadda baqhdaad ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus gaar ahaan xaafadda baqhdaad waxaa meeshaan ku qaadanay dowro aad iyo aad u qiimo badan waxay noo socotay shan maalmood maalinkii sanaada haddaan u fadhina waa gabagabada dowrada waxaan ku soo qaadanay waxyaabo badan sida weysada iyo salaada iyo dahaarada waxaa kaloo ka mid ah nawaaqidul islaam oo aan ku soo qaadanay dowradaasi waxay noo socotay muddo shan maalmood ah anigoo magacayga umu xafsa kana socda degmada bu'aale gaar ahaan muxaafadada baqdaad waxaan soo qaadanay dowro noo socotay muddo afar maalina waxaan ku qaadan waxaa ka mid ah makaanatul mar'ati fil islaam tan labaad alwalaa walbaraan tan saddexaad tacallum alcilmi wafadlo afaraad aljihaad fii sabiiliillah tan shanaad alxijaab lixaad attoobat walistikfaar toddoba xuquuqu sawjayn ما هو الإسلام؟
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالدعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام؟
خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما هو الإيمان؟
هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالداعة وينقص بالمعصية dowradan loo soo xiray xaafadda baqhdaad ayaa ku soo aadaysaa iyadoo sidan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu dowraad diini ah u soo xiray bulshada ku dhaqan xaafadaha halgan iyo dalxiiska waxaana mid kasta oo dowraadkaasi ka mid ah lagu soo gebagabeeyey munaasabad ay si aad ah uga soo shaqeeyeen haweenka xaafadda dowrada loo soo xirayey maataned bukhaari shil gaari oo sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay dalka afghanistan nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan konton qof kadib markii laba shil ay ka dhaceen abartamaha dalka afghanistan shilalka ayaa laga soo tibiyey waddo weyn oo ku taalo gobolka khasni gaar ahaan inta u dhexaysa caasimadda afghanistan ee kabul iyo magaalada koonfureed ee kandahaar ee caasimadda labaad waxaa sida tan barta rasmiga ah ee twitterka ku sheegay madaxa warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolkaasi xamiidullah nisaar shilka koowaad ayaa u dhexeeyey bas rakaab siday oo ay isku dhaceen booyad shidaal oo maraysay meel u dhow tuulada shahbaas ee bartamaha gobolka khasni sida laga soo xigtay madaxa warfaafinta iyo dhaqanka ee gobolkaasi shilka labaad ayaa u dhexeeyey bas iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada oo ka yimid dhanka bari ee degmada andar afhayeenka xafiiska gudoomiyaha gobolka qasni oo lagu magacaabo xafiis cumar ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada ee ka dhalatay shilkaasi hase ahaatee afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan sheekh tabiullaahi mujaahid ayaa dhimashada ku sheegay konton iyo laba ruux waxa uu intaasi ku daray inay dhaawacmeen in ka badan lixdan iyo shan qof oo dheeraad ah waddanka afghanistan ayaa ka mid ah waddamada shilalka ugu yaray ka dhacaan balse marmar ayaa sida tan loo soo tebiyaa shilal caynkan oo kale ah haddii markii hore dalka afghanistan laga soo tebin jiray sababaha dhimashada ay ku timaado oo ahaa dagaal culus oo jihaad ah oo mujaahidiinta waddankaasi ay kula jireen maraykankii xulufadiisa oo dullaanka silibiga ku soo qaaday maanta waxyaabaha sababa dhimashada waddankaasi ka dhacda waxaa ka mid ah shilalka iyo dhulgariirada maadaama waddanku uu noqday waddan ay xoreysteen mujaahidiintu islamarkaana lagu maamulo sharciyada islaamka
mahadsaned abushiiba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh